deegaanka kalabayr oo hoostaga degmada boosaaso ayaa lagu qabtay munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayey arday baratay qur-aanka kariimka iyo tafsiirkiisa kuwaasi oo ka baxay madrasada aflax waxaa ka qayb galay munaasabadda maamulka madrasada waalidiin bahda waxbarashada iyo marti sharaf kale maamulaha madrasada aflax maxamed cali shire oo ka warbixiyey ardayda loo qabtay munaasabadda ayaa sheegay in wax la barto ay ugu qeyr badan yihiin qur-aanka kariimka waxay dhammeeyeen ama ay barteen wax la barto wixii ugu qiimo badnaa adduun iyo aakhiro waxaan u rajaynaynaa insha allah inay halkaa ka sii wadaan oo culuumta kale oo sharcada ay sii bartaan ummaddeenna islaamka waxaan adduun iyo aakhiro ku badbaadi karnaa waxa weeye inaynu diinteenna u laabanno inaynu diinteenna baranno maxaa yeelay nolosheenna iyo qaabkeen u noolaan lahayn ayaa ku jira diinteenna xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey maamulka madrasada iyo ardayda loo qabtay munaasabadda aad baan ugu faraxsanahay ardayda dhammayse qur-aanka kariimka ah oo qowlka eebbe juhdiga badan iyo dadaalka badanna u soo bartay iyaga iyo macallimiintooda iyo waalidiinta cilmigu maaha wax dhammaada waa wax jira ilaa qofku uu ka dhimanayo waxaan leennahay intaa ka sii wada kana sii kordhiya bartana aqoontiinna diiniyan kordhiyo barta
aad baan wax juhdi lagu bixiyo waxa ugu weyn uguna fiican qowlka eebbe ilaahi subxaana wa tacaalaha hal xaraf qofkii qof bara siduu nebi maxamed alayh salatu wasalaam wuxuu u yahay aabbe runtii mahad baan u celinaynaa waalidkaas oo wakhti adag la soo qaybsaday ciyaalkan ardada dubcaddii shanaad ee ka qalinjabinaysa dugsiga aflax kitaabka jaamaca ee qur-aanka kariimka ah maasha allah baan leeyahay maasha allah waa idiin hambalyaynayaa ilaahay xaggiisa iyo dadaal waalid iyo dadaal macallimiin bay ka ahaatay madrasada aflax ayaa horey u soo saartay arday badan oo horey qur-aanka kariimka u bartay kuwaasi oo ku nool deegaanka kalabayr oo hoostaga degmada boosaaso